raxiim boqorcismaan abu maxamed buurmadow lixlaatankii bisha ayaa maxkamadda gobolka hargeysa ku xukuntay shan sannadood xadhiga iyadoo nidaamkii dacwada loo qaaday oo aanu aragna inaanu ahayn mid waafaqsan halbeegyada caalamiga ah iyo kuwa dalka jamhuuriyadda somalilan ee dastuurku dhigayo u yaala ee ahayd in dacwad qaadid lagu qaado ma aanu helin difaac mana haysan qareen degdegna way ahayd xukunkiisu hal maalin dhegeysiga dacwada iyo xukunka gaaridu hal maalin bay ahayd iyadoo sidaas tahay boqorku hadda wuu xanuunsanaya weliba habeen hore ayuu aada u xanuunsaday wuxuuna u baahan yahay daryeel caafimaad joogta oo lagu eego mana aha goobta ku jiraa oo xabsi yihi meel uu ku heli karo nooca daryeel u baahan yahay inkastoo madaxda xabsigu ay dadaal badan samaysay oo ay jeceshahay mar walba inuu wuxuu heli karo ay u qabato laakiinse xanuunka uu ka caawanayo iyo xabsiga uu ku jiraa laba isla jaan qaadi kara maaha marka inagoo maanka ku hayna marka horeba qaabka loo xukumay iyo waxa lagu haysta laftigooda hadal u badanba waxaan dowladda somalilan ka codsanaynaa in boqorka xoriyadiisi loo soo celiyo si uu heli karo daryeelka caafimaad ee uu u baahan yahay oo aan lagu sii haynin goobtaas runtii aad baanu uga walaacsanahay haddii lagu sii hayo maaragtay xabsiga iyadoo cabashooyinka caafimaad uu qabo baaritaan baanu ku samaynay xabsigana waanu soo boqonay waanu soo aragnay runtii waxa cabasho ah kama qabinin xabsiga laftigiisa laakiinse dhibaatooyinka caafimaad uu ka qabay oo gaar ahaan ahaa runtii wadnaha wadnuhuna uu yahay meel xasaasiya oo daryeel joogta oo qofku ugu baahan yahay inuu dhakhtarkiisa la joogo iyadoo weliba muddo shan bilood ka hor qalliin uu maray qof qalliin wadnaha marayna runtii waxaan qabnaa inuu caafimaad joogta u baahan yahay sidaas daraaddeed waxaan carabka ku adkaynaynaa dowladda somalilan in boqorka xoriyadiisa loo soo celiyay soo caafimaad heli karo bismillahi raxmaan raxiim waxaan maaragtay ku tegey safar tanzania isugu jiray maaragtay tababaraan kaga qayb galay magaalada caruusha iyo kulano dhowra oo dadyow halkaa joogay oo muhiima aan maaragtay la kulmay oo ka mid ahaa madaxweynaha maxkamadda caalamiga i c j cabdiqaawim yuusuf iyo garsoorayaal kaleo maxkamadda ka tirsan iyo qareeno caalamiya oo ka hordooda maxkamaddaas ayuu ahaa runtii waxaa kuna wanaagsan oo waxyaabo fara badan oo marka laga eego dhinaca qaanuunka caalamiga iyo siduu u shaqeeya maxkamadaha caalamiga wax waynu kaga soo kororsanay aan islaahayna faa'iido badan ayuu somaliland u taraya marka si guud umuu ahayn gaar xuquuqul insaanka laakiin qaanuunka caalamiga ayuu badnaa iyo xiriir lala sameysanayno maaragtay maxkamadda caalamiga iyo looyarada caalamka ka shaqeeya nidaamkan maaragtay qawaaniinta dowliga ka shaqeysa iyo gaar ahaan maxkamadda caalamiga si gaarana waxaan usoo dhinacoo kale usoo baranayay culumta badda oo ka fog maaragtay xuquuqisaankii laakiin qareennimada qareennimadeeda waxaan ka taraysay weliba gobolka geeska africa iyo africa waxaa aada ugu yeer maaragtay takhasusaadka loo barto culumta badda marka taasna takhasus gaara iyadana aynu kusoo sameynayna